saddex maalin ka horan abaabul soo galnay wasiirku waa kii noo yimid maanta u shanaan u malaynaa intuu hiiraan joogo awal waa maqnaa xaaladda meeshaan ka jirtaa wasiirka loogu yeeri abaabulkaan ka soo galna halkaas markaan waxa meeshaan ka jira ogaanay halayna waataan ku soo barina alganay maantana waataan idinkula jirno macalinka asagoo baabuur ka soo degey ayaan magaalada ku maqalna markaasina kaalma al fuul baabuurkan culidayn annaga ka baxu haynee meeshaad ka timid qayldhaanta kaedaan u socnaa nakeen waa kana waa been waa dhihi kariyaa nagama mudnidiin inaad canaanno nagama mudnidiin inaan idinka wax idiin sheegno ninka maanta qorigiisii iyo baraagtiisii iyo ilmihiisii iyo xoolihiisii meeshaan yaallaan loo sheegi maayo inuu naftiisa nimankaa ka horgeema ogyahay hadduu nimankaa dhabarka u jeediyo aakhirana cadaabu ku gelayaa adduunkana sharaf iyo karaama ma ku noolaanayo naftan meeshaan ka dib dhigannana meelaan u qaadnoo dabaaho ma jirto waxaan qabaa